xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyey jaamacadda jabuuti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale shaybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa-iideysan doona ardada barata kuliyadda injineerinka waana xaruntii ugu horreysay ee nooceeda oo kale ah ee lagu soo kordhiyo jaamacadaha jabuuti gudoomiyaha jaamacadda jabuuti doctor jaamaca maxamed xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xaruntan cusub iyo faa-iidada ay ardada u leedahay minay wasiirka tacliinta sare doctor nabiil maxamed axmed oo xadhiga ka jaray shaybaadhkii amba laboratoaarkii loogu talagalay teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha laboratoarkaas oo u maalgeliyey maxayd banka adduunka waxaa loogu talagalay inay ardayda facultad ingineerku ay tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baadhis loogu sameeyo sidaad arkaysiinba agabkii iyo qalabkii way u dhan yihiin ta kale xaggan doctor rashiid way garab joogaa mas-uul laboratoarka looga dhigay doctor rashiid waxa weeyaan ardaydii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ka qalin jabisay kuliyadan engineeringa kadibna heshay deeq waxbarasho oo dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo waxay tegeen isagii iyo sideed kaloo arday oo maxayd haldoora istanbul technical university bay tegeen maanta doctora ay kasoo qaateen iyagaana maanta laboratoarkii maamulaya marka waxa weyan waa libin la gaadhay madaxweynuhuna arrintaasi uu ku mahadsan yahay dhinaca kale guddoomiyaha jaamacaddu waxaa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kuliyadda injineerinka taasoo ku tilmaamay inay tahay lafdhabarta horumarka iyo bilicda dalka waxauna sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid ee degmada oo iyaguna cilmiga injineeriga ee jaamacadda jabuuti ay bixiso ka faa'iidaystay ta kale waxaan doonayaa maanta fursaddan inaan ka faa'iidaysto sidaan baaq ugu jeediyo waalidka reer jabuuti sida ay ugu dheerigelin lahaayeen ay ugu borin lahaayeen caruurtooda injineernimada inay bartaan waayo geedi socodkan maanta la wadee maxay ahayd dhaqaale wax xasal u ah amba ugu horeeya waxa weeyaan engineeringa taasoo maanta arday gobolka ka socota ha ahaadaan jaamacadda dirdhabe jigjiga iyo maxay ahayd hargeysaba ay ka faa'iidaysteen fursadda ay ka qalijabiyeen iminka ahaana waxaanala joogta arday jusul qamar amba liziil comor ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineeringa xaggan jabuuti lagu sameynaya ka faa'iidaysatay marka waxaan leenahay insha allah tiradan ardayda inay kasii badataan doonaynaaye arday intaa ka badan ay kasoo baxaan engineeringa waad mahadsanti